magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee dalka turkiga axmed dimkraan wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir ka socotay dowladda waddanka turkiga iyagoo wada qalab caafimaad iyo daawooyin kala duwan wafdiga waxaa garoonka caalamiga ah ee aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ay weheliyaan xubno ka tirsan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa uga mahadceliyey dowladda turkiga gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab dayib erdogan taageerada hiil iyo hooba leh oo ay la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed
allah u naxariisto dad badan baa naga dhintay qaar badan ayagoo dhaawac ah ayaanay iyaguna ay dhinteen allah u naxariisto laakiin sida aad arki doonto kuwo badan oo caawinaad u baahan oo aad u dhaawacan iyo kuwo dhaawacyo fudud oo badan ba way jiraan wixii nagu dhacay waa waxaan erayo lagu qeexi karin laakiin waxay noo sheegaysaa in qalbigeennu uu sida hore ka sii adkaado si aan cadowgaas dalkeenna uga horayn dadka soomaaliyeed iyo madaxda aniga iyo madaxweynuhuba aan ugu horeynana ma ilaabi doono madaxweynaha dowladda turkiga dowladda iyo shacabka turkiga sida ay maanta iyo shalaba noo garab istaagnaayeen berrina ay noo garab istaagnaan doonaan waxay noqotay taariikh dalkeenna iyo dalkiina ka mid a waxaan u mahad celinayaa safiirka halkan idiin jooga oo ah walaal soomaaliyeed walaal turki ma dhihi karna isaga aada noo garab istaaga dowladdiinana si sharaf iyo karaamala u bedela dhanka kale wasiirka caafimaadka ee dalka turkiga master dimikran oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed ay caawin doonaan waxaana uu sheegay in madaxweynaha turkiga uu tacsi u dirayo dadka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in dadka dhaawacyada culus qaba ee qaraxaas ku waxyeeloobay in dabiib caafimaad loogu samayn doono dalka turkiga Sayın Başbakan, eee, ülkenize, hepimize büyük geçmiş olsun.
mudane ra-iisul wasaare adiga iyo guud ahaan wada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay Soomaalidu tacsiina Bu terör saldırısını lanetle kınıyoruz.
halkan argagixiso aadan si adagaan u dhaleecaynaynaa u cambaareynayna Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Binali Yıldırım'ın ve bütün Türkiye halkının sizlere selamlarını getirdik, taziyelerini getirdik, geçmiş olsun dileklerini getirdik.
waxaan tacsiyo idinkaga tacsiyo iyo salaamba idinkaga sixnaa madaxweynaha jumhuuriyadda turkiga rajab tayyib erdogan ra-iisul wasaaraha turkiga binaali yildirim iyo guud ahaanba shacabka turkiga ayaa idinkaga sixnaa salaan iyo tacsiyo Biz kardeşlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin ayağına bir diken bassa onun acısını hissederiz.
qof walaalkeena dunida meeshuu doona ka joogo haddii ay dhibaato gaarto ama ay qodax dudo waan dareemaynaa xanuunka waan la dareemaynaa Şunu bilesiniz ki Türkiye bu acı saldırının acısını 80 milyon olarak hissetmiştir.
Ee, waxaan rabaa inaan idin sheego dhibaatadan ama xanuunkan idinku dhacay inay idin la dareemeen siddeetan milyan oo rupiya
Kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek için biz hemen harekete geçtik.
dhanka kale dowladda turkiga ayaa dalkeeda maanta waxay u qaaday afartan qof oo qaba dhaawacyo halis ah dadkan ayaa waxay ka mid ahayeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed ahna guddoomiyaha guddiga taakulaynta dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi ayaa u sheegay warbaahinta in afartan ruux oo qaba dhaawacyada ugu cuslaa in maanta loo qaaday dalka turkiga isagoo u mahad celiyey dowladda waddanka turkiga waxay noo soo gurmaday dowladda turkiga aynu walaalaha nahay aynu saaxiibka nahay waxaanu uga mahad celinaynaa eh, madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan iyo shacabweynaha turkiga iyo dowladdiisaba eh, gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen maanta waxaa la qaadayaa afartankii qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa een, oo qof walbana qof ahalkiisa ahalkiisa uu raacayo waxaa inoo yimid eh, wasiirka caafimaadka ee turkiga iyo wafdi la socda iyo safiirkii turkiga u qaabilsanaa soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa Een, waxaa kaloo ay inoo inoo imanaya daawooyin wadamada ee, aynu jaarka nahay oo dunida aan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan Een, waxaa kaloo la socday diyaaraddan een, dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla ee, inay gacan ka geystaan daaweyntooda Ee, waxay tusaysaa gurmadka ballaadhan ee dowladda turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha baaqii ra'iisul wasaaraha ay inoogu soo gurmadeen saaxiibtinimada walaaltinimada iyo xidhiirka qodada dheer ee inaga dhexeeya Ee, waxaa kaloonu ku dadaali doonaa dhammaan ee, dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan ee, dalka dibaddiisa waddamo kale oo noo diyaarah baa jira Ee, mar kastoo dhakhaatiirtu ay soo riboodh gareeyaan dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta laba boqol iyo toddobaatan iyo lix ruux ay ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saddex boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen turkigana waxa uu ka mid yahay dowladaha saaxiibka dhowlaha dowladda soomaaliya ee caawimaada kala duwan u fidiya xasan maxamed samater cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho